Qoyska Fairtenin waxaa inta badan gurigooda laga dhigaa xafladaha dhalashada, waayo carruurtoodu waa shan hadda waxaa xafladda loo dhigayaa Kisti Helmi taasoo buuxinaysa saddex sano. Gabdhaha walaalaheeda ee ka waaweyn Vera iyo Velma waxa ay siin doonaan hal hadyad oo si wadajir ah ugu soo gadeen waa buugga midabeynta. Buffo wuxuu siin doonaa gabadha walaashiis ka yar ah boonbalaha madax ku-xigta ee jilicsan ee isagu ka caajisay. Gabdhaha deriska Sarah iyo Kirsty waxay iyaga haddana imanayaan xafladda. Kisti Helmi waxay ka heshay baaldi iyo majarafad. Beertu wax hadyad ah ma siinayo walaashiis Kisti Helmi wuxuu aad u jeclaan lahaa in hadyadaha iyada la siinayo uu isagu qaato.